أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labaad ee suuratu aali cimraan ka mid ah qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaquu llaha alla ka cabsada xaqa tuqaatihi kacabsashadiisa dhabnimadeeda walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna kuwa ilaahay u hoggaansamaya aad tihiin maahani si kale yacni ha u dhimanina ee waxaan ku dhex jirnay aayaadkii ahlu kitaabka ku saabsanaa oo suuraddaba ay la soo bilaabatay ee aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen khiyaanadooda iyo sida ay dadka waddada alle subxaanahu watacaala ay uga dhuminayaan oy ugu dadaalayaan inay waddada alle uga dhumiyaan iyo yaa noo soo dembeysay aayaddan marka in taqwada la isfaraa waxay noqonaysaa intiqaalun min taxdiiri اlmukhaatabiina min alinkhidaaci liwasaawisi bacdi ahli اlkitaab ilaa taxriidihim calaa tamaami اtaqwa lianna fii dalika ziyaadata salaaxin lahum wa rusuukan liiimaanihim waxaa laga soo guurayaa usluub waxaa laga soo hadlayay dadkan sida ay waxu baadiyeeyaan ahlu kitaabka oo waxaa la soo yidhi haddaad adeecdaan waxa ay idin leeyihiin gaalnimaad dhexda u gelaysaan marka aayaddan alle taqwadoo mu'miniinta ku farayaa macnaha waxay tahay inkhidaacooda iyo khiyaanadooda iyo wasaawista ay rabaan inay idinku tuuraan kasoo jeestaa la leeyahay waxaa lagu boorinayaa marka alla kacabsi dhab ah si ay alla kacabsigaasi uu ugu noqdo sahay iyo cudda wax ay iskaga ilaaliyaan oy uga hortagaan yacnii keydkaas iyo shirqoolkaas gaalada macnaheedu waxay ka dhigan tahay shirqoolka gaalada alla kacabsi aada uga hortegi kartaan marka idinka alla kacabsi ha laydinka helo xaalad walbana inaad ilaahay u hoggaansan tihiin oo aada muslimiin tihiin ku dadaala haddaad la timaadaan xaaladdaas oo aada taqwada iyo islaamnimada aada joogtaysaan keydkooda iyo shirqoolkooda waa ka badbaadaysaan waxba ha weynaysanina si kastuu u weyn yahay wax uu noqonaya male marka aada idinku alla ka cabsiga ku taagan tihiin wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an oo kale haddaad ilaa yacni sabartantaan oo daacada alla ku sabartaan macsida ka sabartaan oo aada qadarka alla ku sabartaan korkiisa ee waxba idinka dhibi maayo shirqoolkooda shayna idinka dhibi maayo marka waxaa la leeyahay yaan un haddii dadka lagu akriya mar walba nimanku saan waaye saan waaye sidaanay makriga ay u maleegaan saanay u khayaano badan yihiin keliya hadday ku gasho oo qofkii isaga dhanba marka jirha ku dhacayso oo wax walbaba iyaga unbaa ka hor muuqanayo sidaasna lama rabo oo si kastoy u shirqool badan yihiin wain kaana makruhum litasuula minhu ljibaal si kastoo makrigoodu u weyn yahay haddana dariiqo waxaa jiro makrigooda loogaga adkaan karo oo ilaahayna uu uga ilaalin karo qofka dariiqadaasna waa alla kacabsi taasoo marka ilaahay aayaddan ku fara marka isku xirka aayaddan iyo aayadihii ka horreeyay waxay ahayd qul yaa ahla alkitaabi lima tasuduuna can sabiili illahi man aamana tbqunaha ciwaja waantum shuhadaa wama allahu bigaafilin cama tacmaluun iyo aayadahaasaa soo horeysay iyo yaa ayuha aladiina aamanuu in tuطicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin aayadaha marka soo horeeyay keydkay shirqoolka tilmaamayo iyo hadda waxaa naloo soo leexinayaa xagga alla ka cabsiga oo cilaajkii iyo daawadii ah ayb qof aan alla ka cabsaninna makriga yacnii gaalada makrigoodu waa u nugul yahay mar walba marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaaha alla ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsashadiisa dhabnimadeeda tuqaatihi tuqaah waa soo marna sida suuraddan kusoo marnay laa yatakid اlmu'minuuna alkafiriina awliyaءa min duni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayi ila an tattaquu minhm tuqaah marka tuqaah waa masder waxaana macnuhu uu yahay marka ay xaqa tiqaa'ihi ka cabsashadiisa dhabnimadeeda ka cabsada wa qaar baa waxay leeyihiin tuqaah waa jamcu taqiyin jamcu taqiyin weeyaan bay leeyihiin marka xaqa tuqaatihi yacnii dadka isaga ka dhowrsado yacnii sida u habboon oo kale uga dhowrsada alla wey marka haddii macnaha hadda laga macneeyo jamaca laakiin macno aada u fog waaye macnahaas masderka in laga macneeyo ayaa markaa yacni muayaa iyay tahay marka aayadda labo muxkam miya mase waa mase waa waa mansuuqa muxkamo miya mase waa mansuuqa khilaaf baa ku jiro ibnu naxaasna kitaabkiisa annaasikh walmansuuq fi lqur'aan ayuu dhexgeliyey bacdi ahli lcilmi sida qataada iyo abulcaaliye iyo ayaa iyaga waxay ku tageen aayaddu inay mansuuqo tahay waxaana lagu nasakhay bay dhaheen faataquu llaha ma statactum intaad awoodaan ilaahay ka cabsada marka labada aayadood marka de sideey u kala iyaga waxay ujeedaan xaqa markii hore waa laysku adkeeyey markii dambena istidaaca lagu xirayo waa layska fududeeyey sidaasay u wadaan marka laakiin cabdullaahi binu cabaas isaga waxaa laga wariyey can caliy bni abi طalxata canhu inuu yihi marka itaquu llaha xaqa tuqaatihi ay jaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi oo kala wa aayaddana waa muxkamo inay tahay inay tahay ayaa laga wariyey sidaas baana xoog badan labada aayad waa isfasirayaan si dhaba cabsasho yacni ka cabsasho dhaba ilaahay ka cabsada ka cabsashada dhabtaana maxay ku imaanaya calaa qadri istidaacatikum waay waa midda aada awoodeysaan waay tan la idinka rabo macnuhu saas waa marka faataquu llaha ma istadactum waa bayaanun liqowlihi tacaala itaquu llaha xaqa tuqaatihi marka min baab marka naska iyo ma ahan waa isfasirayaan waana isbayaaninayaan sidaasaana xoog badan cabdullaahi binu mascuud wuxuu yidhi xaqa tuqaatihi isagoo macnaynayo huwa an yutaaca falaa yucsaa waa in ilaahay la adeecon la caasinin weyaan buu yihi wayudkara la xuso falaa yunsaa aan la iloobin wayushkara falaa yukfar in lagu shukriyo oo aan lagu kufrinin sidaa marka isaga waa ka ansaxday cabdullaahi binu mascuud walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna hogaansan oo ilaahay u hogaansan maahan marka walaa tamuutunna fii xaalin min alaxwaali waa ilaa wa antum muslimuun xaalad xaaladaha ka mida ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiina maahani marka nahyigaani meeshan marka waxaa ku jira waxay tahay islaamka daa'ima joogteeya ayaa laga wadaa oo mar walbo islaamnimada yani xaaladiinu ha daboosho islaamnimadii ha daboosho oo si marka haddaad sidaas yeeshaan oo xaalad kasto aada islaamnimadii sida ay faraysood rabbi ku adeecdaan xaaladihiinu ay sidaas noqdaan marka dambe dee ilaahay sida laga bartay wanaag buu idinku khatimayaayo idinkoo muslimiin aada dhimanaysaan lianna qofku wuxuu ku dhintaa wuxuu ku noolaaday wixii uu ku dhintayna waa lagu soo bixiyaa marka aayadda macnahaasaa ku jira walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal idin ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna hogaansamaya maa idinkoo ilaahay markaa unuu hogaansan maa wactasimuu bixabli اllaahi jamiica walaa tafaraquu wactasimuu qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa ku dhaga oo qabsada jamiican xaal aad tihiin idinkoo dhan kulligiin idinkoo dhammaantiin mujtamiciina xaal aad tihiin kuwii ku urursan walaa tafaraquu ha kala teginina wadkuruu xusuusta nicmat allaahi alla nicmadiisa xusa oo xusuusta sheeg sheega calaykum dushiinna uu ku nicmeeyey id waqti uu dushiinna idinkugu nicmeeyey kuntum aada ahaydeen acdaa'an kuwo col ah aa ahaydeen faallafa uu dumay alleh beyna quluubikum quluubtiinna dhexdeeda uu isku soo dumay fa asbaxtum aada ahaateen binicmatihi bisaba bisababi nicmatihi nicmadiisa sababteeda aada ku ahaateen ikhwaanan walaalo wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkiis ayaad ahaydeen dushiis god qarkii dushiis ayaad ahaydeen godka oo mina naari naar ah faanqadakum alla waa idin koriyey minhaa mina naari naarta xaggeedu idinka koriyey kadaalika kaagaas oo kale sidaadaas alla uu idinkugu nicmeeyey ayaa yubayinu llaahu alla uu u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa uu idinkugu caddaynayaa lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aada markaa u hanuuntaan halkanna rabbi wuxuu amrayaa marka sababka koowaad oo cadowga yacni makrigiisa iyo shirqoolkiisa looga badbaado waa la soo xusay waa alla ka cabsi oo yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatihi sabab labaad baa haddana naloo tilmaamayaa oo shirqoolkooda aan uga badbaadi karno oo muxuu yahay daacada alle inaan ku kulansanaano sidaas aan ilaahay u rumaysannahay oo aan diintii inaan alla adeecayna aan u iltisaamnay sidaas inaan dhammaanteen ku wada midaysannahay oo xaalkeennu marka uu sidaas yahay marka alla wuxuu leeyahay wactasimuu ku dhega oo qabsada bixabli illaahi xarigii alla qabsada xarigga alle laba tafsiira ugu caansan tafsiirka koowaad waxa uu yahay bicahdillaahi ilaahay ballankiisa ku dhega oo qabsada ballanta allana waa maxay in isaga laga dambeeyo wey oo wixii uu amrayna la qaato wixii uu reebayna laga haro carabtuna alab xarigga cahdiga iyo ballanta xarig waa dhahaan lianna ballantu waa la xiraa xariggana waxbuu xiraa isagana marka bixabli illaahi bicahdi illaahi waaye waana arki doonaa duribat calayhim adillatu aynamaa huqifuu ilaa bixablin min allahi wa xablin min annaas ayaa soo socota ayb macnaha labaadna bixablillaahi in lagu macneeyo bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa qabsada ee bacdi alaxaadiid nabiga laga wariyey ayaana waxay tilmaamaysaa macnahaas oo kale oo marka yacni kita xablullaahi inuu yahay kitaabka alle marka kitaabka alle marka keligiis la sheego sunnada nebigana waa ku jirtaa waayo kitaabkii alle sidee loo garan karaa maqsadk yacni muraadka uu rabbi ka leeyahay qur-aankiisa uu kaga leeyahay nebigii uu u xil saaray inuu bayaaniyo sunnadiisa unbaa lagu garan karaa marka haddii kitaabullaahi la yiraa sunnada nebiga waa soo gele walidaalika ninkii nebiga u yimid ee yihi iqdi labadii nin ee nebiga u timid sal l slam ay yidhaahdeen iqdi baynana bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa nagu xukun markaa qisadoodii marka way dheereyd nin wuxuu ahaa qowsaar ninkii uu xoolaha u raacayay haweentiisii ayuu ka sinaystay oo markaaba wuxuu yidhi ninkii baa yidhi kii qowsaarka ahaa aabihii baa wuxuu yidhi wiilkayga midkan xaaskiisa ayuu ka sinaystay anigana waxbaan isku furtay oo yacni waxbaan markaa siiyey tiro ari iyo waxaas ah markii dambena waxaa la ii sheegay wiilkayga in uun lagu leeyahay boqol jeedal oo karbaash ah iyo sanad in la musaafuriyo midkaanna xaaskiisa rajmi in dhagax in lagu dilaa ay tahay waa kii nebiga marka uu yidhi kitaabka allahan idinku xukumaa la aqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah wuxuu xukumay marka nebiga rajmi yacni wuxuu xukumay waxaan ujeedaa boqol jeedal in lagu dhufto midkan sanadna oo taqriibu caamin sanad in la musaafuriyo marka in sanad la musaafuriyo qur-aanka kuma jirto haddana nebigu wuxuu yidhi kitaabka allahan idinku xukumaa boqol karbaash iyo sanad musaafuris ah ayuu xukumay sanadka musaafuriska sunnada nebiguu ku jiraa marka kitaabullaahi haddii la idlaaqo sunnadiina waa soo gelay ilaa waa fasiraysaaye ayb waana loo waxyoo jiray nebiga sunnada sida loogu waxyoodo qur-aanka oo kale yacla bnu umaya waatuu yidhi nin reeba ninaa nebigu u yimi markaasu oo jubbad wato oo xarman markaasuu wuxuu yidhi ee rasuulkiibuu su-aal weydiiyey markiiba waxaa nebiga dhidid ayaa ka yimid cabaar ayuu marka hoos madaxa u foorariyey dhidid badan baa ka yimid markii laga fayday ayuu ayna saa'il aawa kii waxay su-aalayey aniga ayuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi e alqi canka aljubba jubbadda xaggaada ka tuur oo ka siib ama inzic canka aljubba waqsil canka yani minka diib diibka iyo uduga ama barafuunkana iska dhaq ayuu yidhi wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wixii xajkaaga aada ku samey jirtayna ku sameey marka wixii loo waxyooday hadalkaasuu noqday hadalkaasna hadda aayad qur-aan ma aha waa hadalkii nebiga sal lla l slam marka sunnadana waa loo waxyoo jiray qur-aankana waa loo waxyoo jiray nebiga sal ll slam labadaba waa waxyi marka wax macnaa kuma dhisna in sunnada waxyigeeda la inkiro waa meesha albaabka sandaqada iyo diin la-aanta laga soo galo wa marka bixablillaahi bikitaabillaahi ama bicahdillaahi labadaa macno ugu caansan wactasimuu ku dhega oo qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa qabsada yacni ballantii alla ku dhega jamiican xaal aad tihiin idinkoo dhan marka jamiican waxaa laga xaaleynayaa waawuljamaacaha wactasimuu ku jiro macnaha waxay tahay ha ku kala teginina dhammaantiin idinkoo ku kulansan xarigaas alla qabsada waa ha ku kala teginina walaa tafaraquu ha kala teginina nebiguna sidaanoo kale u dadka ku waaniyeyo waxaa kii yidhi ina allaha yardaa lakum halaaan ilaahay saddex buu raalli idinkaga noqonayaa wayaskatu lakum halaaan saddexna ilaahay waa idinkugu caroonayaa ee saddexda ilaahay raalli idinkaga noqonaya waxay tahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an inaa isaga keliya aada caabudaan wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xarigga alla inaad ku dhegtaan oo idnan ku kala idnan kala tegin waan tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum dadka taladiina alla uu madaxda idinkaga dhigayna inaad daacad u noqotaanoo wixii wanaaga aada fartaan wixii xumaanana aad ka reebtaan saddexdaas marka allah raalli idinkaga noqonayo waxyaabaha la idinkaga caroonayana kathrat الsu-aal wa idaacat almaal iyo waqiiliyo qiila waqaala xadiidka marka iyo aayaddaas marka waa isku macno walaa tafaraquu ha kala teginina tafaruqu marka ama kala tagu laba q laba si ayuu ku imaan karaa tafaruq ee kala tag dunyawi oo shahwo darteed in lagu kala tago iyo tafaruq ka dhalanayo shubha ka dhalanayo shubhadu mar walba macnaheedu waxay tahay waa wax diin loo ekaysiinayo mararka qaarna dadku waxay ku kala tegayaan shubho wuxuu isleeyahay marka diinku waa sidaan mana ahan sidaas dadkii ayuu ku khilaafayaa marka firqooyin badan baa samaysmayo mid walba ay leedahay annaga xaqa ku taagan tafaruqaasi marka waa tafaruq ku dhisan shubha ku dhisan waana midka nabiga salى اllahu عalيyه waslm xadiid cawf bni malik iyo cabdالlahi bni camr bn اlcaas iyo nabigu sal ه slm uu yihi iftaraqat اlyahuudu عalى إxdaa وasabciina firqة wاftaraqat الnasaarى عalى ثintayn وasabciina firqة wasataftariqu umatيi عalى ثaلaaثi وasabciina firqة kuluhaa fi الnaari إla waaxidة qiila man hiya ya rasuul الlah qaala ma ana عalayhi اlyوma وaصxaabi riwaayo kalena qaala hiya اljamaaca xadiidkan marka toddobaatan iyo saddex koox inay ummaddan u kala baxayso dhammaan ay naar mutaysanayaan ilaa mid maahani middaana markii nebiga la su-aalay wuxuu yidhi waa midda maanta aniga asxaabteyda waxaan ku taagannahay ku taagan riwaayo kalena waxau yidhi waa jamaacada jamaacaduna waa midda marka muslimiinta ijmaacooda ku dhex jiro saxaabada aan ijmaacoodii aan ka dhex baxaynin ee tafaruq kalena nebigu aada buu uga dayriyey oo isagana ku imaado shahwo adduunyo darteed oo dadku inay muluug iyo madaxti mulki iyo madaxtinimo ay isku qabsadaan oo marka yacni ay sidaa ku kala baxaan oo halkii meel boqolaal madax ay ka jirto ama yacni tiro madax ah oo iyagu mid walbaa midda ka kale bannaysanayso dhiiggeeda taana nebigu waa kii ka yidhi idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhumaa haddii labo nin dadku ay la mubaayacoodaan oo adna madaxaa tahay adna madaxaa tahay ay leeyihiin labadooda midka dambeeya dila waayo kan dambaa gardaran dadku arrinkooda mid ahuu u yimid labuu ka kala dhigay ushii ayuu kala dhambalay wuxuu u kala dhambalayana waxay tahay ujeeddo adduunyo waayo ee hadda asagu shubhad diineed kuma jirto labada noocba marka looma baano midka dunyawiga iyo midka yacni diinta loo ekaysiinayo labadaba tafaruq waa madmuum waana mamnuuc asbaabaha tafaruqa iyo dadku muslimiinta inay kala tagaan keenana saddex sababood ay culummada kusoo koobeen sababka koowaad waxa uu yahay sabab ka dhala yacni itibaacu lhawaa qofka hawadiisu waxay rabto un inuu iska raaco qof hawadiisa raacayo haddii marka dadka hawadooda lama miday karo adiga waxbaad jeceshahay ninkan kalena waxbuu jecel yahay ka kalena waxbuu jecel yahay hadday dadku marka ahwaadoodii iyo dooqooda ay diin ka dhigtaan meeshaa marka waa kala tegayaan nin walbana waa isla fiicnaanayaan ta labaad waxa ay tahay altasmiimu cala alcawaa'id qofku inuu ku madax taago caadadii ou aabihii ama awowgiis ka soo gaaray ummaduhu isku meel ma degana isku caadaadna maaha haddii caado keliya un loo laabanayo dadku waa iskhilaafayaan waayo ummaddan meeshaan deganna caaday leedahay ummad kalena caado kaley leedahay waa in islaamka ka dhexeeya cilmi ahaan intay u daraaseeyaan kitaabkii sunnada la raaco marka ayb laakiin haddii caado la raaco khilaaf waa ku imaanaya ilaa dadku isku caadaad maaha nin walbana caadadiisaa la fiican oo wuxuu leeyahay caado laga taga caro allay leedahay uu dhahayaa nin walba mahmaadaas qaabka daran buu ku mahmaaha midda saddexaadna waa cilmigay ka dhalataa nin aan caalim ahayn inuu caalim ismoodo kooxna ay ku raacdo arrintaasoo ay uga dhigt ay ka dhigta marka inuu caalim mujtahida uu yahay masaladaasna marka mas'ale khatar ah waayo haddii qofkan aan caalimka ahayn laakiin bulshada dad kamida ay culummo ka dhigteen fil xaqiiqana uusan cilmi lahayn haddii la yidhaahdo qofkaani marka hadday sidaa dhacdo ee ninkaasi marka khilaafkiisuna khilaafow noqona haddii culimadu culimadu ay meel maraan isaguna uu ra'yi qaato waxaa laleeyahay culimmadu waa iskhilaafsan tahay ilaa isagiibaa culimmada ku tirsan mana ahan xaqiiqadan walidalika rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan shaykhu maalik imaamu maalik sheekhiisa ayaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa la arkay isagoo oynayo markaasaa waxaa la yidhi maa yubkiik maxaa kaa ooyinsiinayo musiibo miyaa dhacday haa buu yidhi istuftiya alyawma man laa cilma cindah wuxuu yidhi musiibaa dhacday uu yidhi maanta waxaa su-aal diina la su-aalay qof aan cilmi lahayn ayaa maanta la su-aalay haddaba marka wuxuu yidhi haddii qof aan cilmi lahayn wax la su-aalo waxbuu khiyaanaa hadduu wax khiyaanana diinkii bay ka go-an tahay arrintii abu abu isxaaq shaaibi kitaabkiisa alictisaam wuxuu ku leeyahay marka walidalika isaga marka wuxuu yidhi waxaan leenahay buu yidhi annaga yani maa khaana amiinun walaakin u'tumina khaa'inun fakhaana qof ammaano leh wax ma khayaano laakiin qof aan ammaano lahayn oo khaa-ina wax lagu ammaanaystay markaasuu wax khiyaanay macnaha waxay tahay ummadda qofka caalimka ee diinta ku dhowrsanaya cilmiga u leh dhinaciisa ma looga imaanayo ummadda laakiin qof aan caalim ahayn marka caalim laga dhigo oo isagu khilaafkiisu khilaaf ou noqdo markaas waayo adaa wax u dhiibtay qof aan ahayn waxuu wau wuxuusan mudnayn adaa markaa u dhiibay xadiidkii saxiixeynka ku sugnaana wuxuu ahaa min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas in allaha laa yaqbidu lcilma intizaacan yanzichu min suduuri اlcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid uu ka siibayo addoommada quluubtooda walaakin biqabdi اlculamaa laakiin culimada oofsashadeeda ayuu cilmiga ilaahay ku qaadaa xataa idaa lam yabqa caalimun markuunan caalim harin oo culimmadu ay yaraadaan itakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadku waxay samaysanayaan madax jaahiliina madax diimeed oo aan jaahiliinay samaysanayaan fa su-iluu waa la su-aalayaa fa aftow bigayri cilmin cilmi la-aanay jawaabayaan fadalluu wa adalluu waana dhumeen dadkiina waa dhumiyeen markaas saddexdaas sabab ayuu abu isxaaq shaatibi kitaab اlictisaam uu ku sheegay saddexdaas sabab waxa ku xambaarayana waxaa weeyaan baqi iyo gardarro gardarradaa marka iyadana marka yacnii waa sabab un saddexdan meel un laga gelin karo itibaacu lhawaa ayaa wuxuu keenayaa qofba qofka kale inuu ku gardaroodo saas darteed marka tafaruqa iyo furqada marnaba ma noqon karto wax ilaahay uu dadkii ka reebayo ma noqon karto wax fiican muslimiinta waxaa lagu ibtileeyey zamankan kala tag wax uu ku dhisan yahay oo aan ahayn xuduud nafsi ah haddaad u fiirsato waxaad arkaysaa wax kale inuunan ku dhisnayn ilaa uun qofkan nafsadiisa keliya rabitaankeeda inuu dharjiyo bes ee wax jidri oo asal oo diini ah kuma dhisna tafaruq noocaasa ummaddan aada u ibtileeyey ilaa dadka qaarkood ay gaareen inay yidhaahdaan daahira sixiya ay ku tilmaamaan ummadda muslimiintu inay kala aragti noqdaan inay kala maqn ay kala ay kala qoqobnaadaan oo kana uu amiir ku xiran yahay kana amiir kale ku xiran yahay midkaana uu amiir meel uga xiran yahay ee arrintaa iyadaa daahira sixiya waaye mid walbaa waa dadaalayaa hadhow waan isugu imaanaynaa ayay leeyihiin markaan dadaalno oo markaa yacnii khilaafada islaamiga la kee aan keenno oon dhulka ka oogno markaasaan isku imaanaynaa oo ficlan marka sababtii lagu heli lahaa ciziga iyo tamkiinka oo midnimada hadday maqan tahay cizi iyo tamkiin in la helaa suurtagal maba ahan banaan waa nin marka yacnii caafimaad raadinayo asbaabtii cudurkana aan ka fogaanaynin waaye qur-aanka iyo sunnada waxaa lagu hayaa walaa tafaraqu meel ou tafaruqu uu ku fiican yahay ma jirto hal arrin laakiin in la fahmaa iyadu aaday muhim u tahayo ee tafaruqan madmuumka oo la nacayo oo qur-aanka iyo sunnada ay reebayaan waa maxay waa wax kasta oo labada qof ee muslimiinta kala jeedinayo oo aynan marnaba isku soo jeesanaynin weeyaan ama masaa'il faraca ha noqoto ama asal ha noqoto xataa mas'alada faraca ah ee lagu kala aragti duwanaan karo xagga fahamka haddaad adiga ka dhigto shicaar dadka lagu jeclaado laguna noco ah ka dhigto adaa dadkii kala far kala ku kala ridayo tafaraaro walidaalika a'imada islaamka shaafici maalik imaam axmed ardayay isku ahaayeen haddana masaa'il diini ah oo waxaa jiray ay isku khilaafsanaayeen mana kala tegin waa isjeclaayeen mana isnacbeyn waana isla duka jireen laakiin haddii ay gaarto yacni kan kan lama tukanayo hadduu yidhaahdo waxa uu sheegayana ay tahay mas'ale fiqi ah oo ninkanna daliil uu keeni karo kanna uu daliil keeni karo oo ay dhici karto labadooda mid un inuu raajix yahay laakiin aynan gaaraynin heer laysku noco wixii noocaas oo kale ah qofkii marka keeno qofka keeno shicaar ka dhigo isaga ayaa tafaruq wado muslimiintana kala geynayo isaga ayaa marka in laga celiyaa ay tahay marka masaa-isha diiniga culimadii hore isku khilaafeenna adiga ha ka furin barnaamij aada muslimka ku kala geyso tu cusubna ha keenin magacyo cusub intaad keento ee aada dadka ku kala geynaysidna iska ilaali wadkuruu xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu ku nicmeeyey id waqti kuntum aada ahaydeen marka id waxaa bannaan nicmat allah in lagu tacalujiyo id waqti uu idinkugu nicmeeyey ayb ama id waqti xusa xusa xusuusta kuntum aada ahaydeen acdaa-an kuwa col ah gaar ahaan marka aws iyo khasraj ayay aayaddaani ka warramaysaa aws iyo khasraj iyaga ayaa marka boqol iyo labaatan sano dagaal socday ayay qabeen oo dhexdooda ka jiray qabla alislaam markay islaamku ku midoobeen oo nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam ayaa dagaalkii ka istaagay tii baa ilaahay ugu gallad sheegana marka wadkuruu xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu ku nicmeeyey id waqti kuntum aada ahaydeen acdaa-an col aa ahaydeen fa allafa ou dumay alle beyna quluubikum quluubtiina uu isku soo dumay faasbaxtum aada ahaateen markaa binicmatihi bisababi nicmatihi ba-da sababiye waay nicmadiisa sababkeeda ikhwaanan walaala ah ku ahaateen arrintaa marka xusa oo xusuusta wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkiis xufradu waa godka shafaana ashafaa alxarfu xarfu yani meesha gowga gowga ahee qarka yani qarka ah meesha qarka ah ee gowga ah yaa waxaa la yidhaahdaa marka calaa shafaa wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god gowgiis ama god qarkii korkiis ayaad ahaydeen godka oo mina naari naar ah god naareed ayaad qarka u taagnaydeen fa anqadakum alla wuu kori waa idinka koriyey minhaa mina naari naartii buu idinka koriyey marka minhaadan damiirkan xaggee loo celinaa mina naari waa loo celi karaa waqiila waxaa layihi damiirka waxaa loo celinaa shafaada fa anqadakum alla waa idin koriyey minhaa min shafaa min ashafaa gowgii ama qarkii ayuu alla idinka badbaadiyey oo idinka koriyey xufratin in loo celiyana ma fiicna waayo xufratin waa mudaafu ilayhi maqsuud maaha ayb min annaaridana shay aan maqsuud ahay inay sifo kasii tahay waa isla mid u nacan kii aan maqsuudka ahaynun bay la mid noqonaysaa marka shafaada in laga la geliyo oo halkaa loo celiyo waa fiican tahay ee mina naarina waa laysaga celin karaa marka waxaa la dhihi karaa marka minhaada damiirkan waa damiir muanath shafaana waa mudaker maxaa marka yacni ma naarta ama xufrada loo celiyo si yacni damiirka uu u mudaabaqeeyo kan loo celinayo eewaxaa laleeyahay shafaa xufratin shafaa hadduu mudakar ahaa xufratinta loo idaafeeyey soo kama kasbanaayo taaniif ayb waa ka kasban karaa ayb labadaa meel un mid un in loo celiyo minfa anqadakum wuxuu alla idinka koriyey minhaa min annaari naarti xaggeedu idinka koriyey ama minhaa gowga ama qarkaas xaggiisuu idinka koriyey godkaa naarta qarkiisa ayuu alla idinka koriyey waa idinka celiyey marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nicmatul ulfa dadka inay wada jiraan oo quluubtoodu wada jirto nicmadeeda inay nicmo aad u weyn ay tahay marba haddii ilaahay soo qaaday oo uun ku gallad sheegtay laba meel waa lagu soo qaaday meel waa intaan waa meeshaan meesha kalena waa suurat lanfaal waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi اlardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walaakina allaha alafa baynahum haddaad dhulka waxa yaallo dhan aada bixin lahayd ma aadan dumi lahayn quluubtooda iskuma soo keeni lahayn adiga laakiin allah quluubtooda isku soo dumay meeshaana waa lagu gallad sheegtay meeshaana waa lagu gallad sheegtay ibnu daqiiq ilciid ixkaamulaxkaamka ee markuu ka hadlayo zakada meelaha xadiidkii ee ansaarta markii nebigu sal l slam uu xoolo fara badan uu siiyey odayaalkii quraysh ama odayaalkii carabta kale waa tii ay yidhaahdeen rasuulkii annaga muxuu nooga tegayaa oo oday dadkan uu wax u siinayaa waa kii guriga anas ku shiriyey ku kulmiyey oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa khudbad dheer uu u akhriyey hadalkiisa nebigu wuxuu ka bilaabay sow idinma imaanin idinkoo baadiyeysan fahadaakum allahu b sow aniga sababkay ilaahay idinkuma hanuuninin yani iimaankan sow aniga sababtay kuma helin allahu warasuuluhu amanu ayay yidhaahdeen u fiirsada tan labaad haddana wuxuu yidhi sow ilaahay sow idinma aanan imaanin idinka oo isdagaashan oo isneceb oo col ah ilaahay quluubtiina sow iskuma soo dumin aniga aniga sababkay allahu warasuuluhu amanu ayay yidhaahdeen markaasuu haddana wuxuu yidhi so idinma aanan imaanin idinka oo fuqara ah fa aqnaakum allahu bi ilaahay ou aniga sababkay idinku waxsiinin haddaad doontaan idinkana waxaad dhihi kartaan buu yidhi adoo dadkaagii ku soo eriyeen oo magaaladii kaa soo bixiyeen ayaad noo timid waa kuu gargaarna waa ay dhihi kartaan yidhi abaalkiina ma ma diidayo marka wuxuu yidhi waxaan wax yar inay yihiinuu sheegay oo mayaydnaan ku raalli noqonayn inuu yidhi dadku inay geel iyo lo iyo ari inay qaataan idinkuna rasuulka ilaahay qaadataan hadalkaasuu nebigu ansaarta uu ku yidhi nacam maxalu shaahidka marka ibnu daqiiq wuxuu leeyahay sida ay u kala muhiimsan yihiin baa loo kala hormaray iimaanka ugu horeeyo uma waxaa ku xigto nicmatu lulfa dadku un qalbigooda oo wada jira ayaa ku xigto kadib aa maal nicmadiis imaanaya waayo maalkii ayaa waxaa lagu bixiyaa in dadka laysku keeno quluubtooda maalaa lagu bixiyaa marka maalka iyo quluubta dadka yaa qiimi badan quluubtaa qiimo badan dadka quluubtooda ayb aayaddaanna marka macnahaasay tilmaamaysaa kadalika kaagaas oo kale sidaadaa uu alla idinkugu nicmeeyaa yubayinu llahu alla uu caddaynayaa lakum idinka uu idinkugu caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa lacalakum tahtaduuna likay tahtaduu saad u hanuuntaan waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waltakun ha la helo minkum idinka xaal ay idinka mid tahay ummatun ummad ha la helo ummadda oo yadcuuna u yeerayaan annaasa dadka ila alkhayri khayrka intii kaa ugu yeerayaan waya'muruuna farayaan bilmacruufi macruufka farayaan wayanhowna reebayaan canilmunkari munkarka xaggiisana reebayaan wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa li kuwa liibaanay ah marka ayaddan iyadana dee sabab kaloo iyagana inta ay muslimiintu sababkaas ay ay hayaan arrintaas ay hayaan ay liibaanayaan buu halkanna ku tilmaamay waltakun waltuujad ha la helo way marka kaanada taamaan ka dhigaynaa ummatun marka faacilkii ayay noqonaysaa minkum marka waa la xaalaynayaa maadaama minkum taan jaari majruurka ah hadday ummatun ka dambey lahayd waa la sifey lahay hadday ka hormarto waa la xaalayna marka waltakun ha la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin ummatun ummad ummad ha jirto ummadda oo yadcuuna ugu yeerayaan annaasa dadka ila alkhayri khayrka intii kaa ugu yeerayaan ummad tawxiidka dadka ugu yeerto ha la ydinka helo dhexdiina waya'muruuna farayaan bilmacruufi macruufka farayaan wayanhowna reebayaan cani ilmunkari munkarkana reebayaan wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanay ah marka in allaale inta marka munkarka la reebayo macruufka la farayo liibaan ayaa lagu jiraa haddii munkarkii la haddii munkarkii la reebi waayo macruufkii la fari waayana halaag baa imaanayo xadiidkii xudayfa wuxuu ahaa oo nabiga sal l slam uu yihi waladii nafsii biyadihi lata'muruna bilmacruufi walatanhawuna cani ilmunkari ilaahan ku dhaartee nafsadeyda gacantiisa ay ku jirto macruufkaad faraysaan munkarkaad reebaysaan ow layuushikana allahu an yabcatha calaykum cadaaban min cindihi ama waxaad dhowaanaysa inuu alla cadaab agtiisa idinkaga soo diro uma latadcunnahu dabadeed aada ilaahay tuugtaan falaa yustajaabu lakum aan laidin ma laydin ajiibayo marka axaadiid badanna waa kusoo aroortay marka alamru bilmacruuf annahyu cani lmunkarna wuxuu ku xiran yahay qofka istidaacadiisa sunnada nebigaa sidaa tilmaantay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi qofkii idinka idinka mid ee munkar arko gacanta ha ku dooriyo fain lam yastadic fa bilisaanihi haddii uunan awoodin carabkiisa fain lam yastadic fa biqalbihi haddii uunan awoodeyninna qalbigiisa wadalika adcafu liimaan qalbi lama qasbi kara isaga ugu yaraan waa in qalbiga aada ka nacdo shayga xun haddii marka qalbiga inaad ka nacdo waa qof walba waa laga rabaa dheeraad marka maxaad la imaanaysaa intaad awoodid la imaa dheeraad awooddaadana markaa ha hakranin haddaad af ku zuulin kartid waa ka haddaad gacan ku zuulin kartidna in gacan lagu zuuliyo marka alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar marka gacan lagu zuulinayo macnaheedu marka ma ahan sida alimaam axmed laga wariyaba qofka in la dilo ma aha macnaheedu nacam dil uun ma ahan macnaheedu nacam waa dhici kartaa qofkan macruuf munkarkii inaad ka reebto ood gacan uga reebto adoon dilin oo haddii marka taxta suldatika uu yahay munkarkii iyo isaga haddaad kala dhex gasho shaygii munkarka uu ku sameynayo aada ka qaaddo ee isagii munkarkii aada kala leexiso gacanaa ku zuulisay marka gacanaa lagu zuulinaa keliya maahan yani macnaheedu maahan wax unbaa la dilaa maahan qasab maaha mar walba ayb iyada marka sidaasaana alimaam axmed ibnu xambal laga wariyey amaa muctasilada iyaga madhabkooda wuxuu yahay usuushooda ay wax ku dhisaan afar waayo firqada marka muctasilada ah waxaa ka mida waxay yidhaahdaan altawxiid waxay ka wadaan ilaahay asmaada iyo sifaadka in laga qaado alcadlu cadliga waxay ka wadaan qadarka in la inkiro magacyo fiican ay sameynayaan fiiri almanzila bayna almansilatayn qofku hadduu dembi kabiira ah ku dhaco gaalna ma aha muslimna ma aha muxuu yahay meel udhexaysuu joogaa tan afaraadna waxay tahay alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkarna maxay ka wadaan qofkii jowr iyo xumaan iyo qalad la imaado in lala dagaalo un bis dagaal in la siiyo kelimaadkaas marka kelimaad markaad u fiirsato manlaf hadal ahaan waa macaan yihiin laakiin sunaa ku hoos jirta walidaalika marka qofka inuu caqiidada si saxiixa u fahmo qur-aankii iyo sunnadii iyo saxaabadii habkay xudo munkarka ay u zuulin jireen in loo zuuliyo xadiidkan saxaabigii warinaya abu saciid ayaa maalin maalmaha ka mida marwaan ibnulxakam oo madiine madax ka ahaa ayaa wuxuu damcay inuu qudbada salaada ciidda inuu qudbada soo hormariyo markaasuu abu saciid wuxuu yihi asalaata asalaata salaa salaada salaada yani salaada duko marka hore rasuulku saasuu samey jiray markaasuu wuxuu yihi yaa yani yaa abaa saciid qad turika maa hunaalika wixii me meeshaas wixii ooli jiray waa laga soo tegay u yihi hadda meeshaa wixii yaalay ood ogeyd adiga waa laga tegay u yihi iska daa qudbadiisuu iska watay markaasuu wuxuu yidhi bacdi riwaayaatna marka wuxuu leeyahay nin dhallinyaraa saas yidhi markaasuu abuu saciid yidhi amaa haada faqad qadaa maa calayh ninkan wixii lagu lahaa waa gutay wixii lagu lahaa waa gutay caa-idu saxaabigii isagana yidhi caa-id bnu camrin cubaydullaahi bnu ziyaad ku yidhi ey bunaya cubaydullahi bnu ziyaadna nin madaxoo jabbaar ahu ahaa ey bunay wiilkaygiiyo wuxuu yihi nebigan waxaan ka maqlay ina shara ricaa'i alxutama dadka madaxda noqdo waxaa ugu shar badan kuwa dadka burburiyo oo laayo oo baabi'iyo ee iska ilaali inaad ka mid noqoto markaasu wuxuu yidhi ijlis iska fariiso inamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed adiga wuxuu yihi asxaabi muxamed buunshahoodaa tahay waxaad tahay male buunshaati aad tahay iska fariiso markaasuu wuxuu yidhi hal kaanat lahum nukhaalatun asxaabta rasuulka buunsho miyaayba qabeen kulligood dad saafi ay ahaayeen inamaa kaanat inukhaalatu man bacdahum wafii gayrihim buunshada dadkii ka dambeeyey iyo keyrkood ayay buunshada ku dhex jirtaa iyaga maa buunsho qabay yani saxaabada marka munkarka waa doorinayeen intay awoodaan haddana kuma aynan doorinaynin mar walba un in wax la dilo ayb manhajkooda marka in la raacaan oo wanaagsan muctasilada manhajkoodana la khilaafo iyaga marka alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar sidaasay ujeedaan mana ahan si saxa marka saas walidalika jasaaska axkaamulqur-aanka iskale ictizaal ah ku jiray say culimo badan sheegeen isagaa marka waxaad arkaysaa masaa-ishan oo kale markuu ka hadlayo waa ku talax tagaa marka in la yska ilaaliyo meeshaa lafteeda abu xayaan waxaad moodaa inuu ku raacayo raa- ninkaa yani imaamkaas tiyani ictizaalka uu ku jiray jasaas hadalkiisa uxoogaa waa soo dhaweynayaa laakiin warkaa marka soo dhaweyntiisu wuxuu khilaafsan yahay warkii ahlu sunnaha wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu walaa takunuu ha ahaaninina walidaalika saxaabadu xajaajay soo gaareen qaarkood xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayay soo gaareen haddana ma arkaysid saxaabo intay is aruursadeen xajaajaan la dagaalamaynaa dhahayaan ma arkaysid haddana waxay ka doorin karaanay dhihi karaan waa dhihi jireen bis intaa waa dad marka waxay ahayn miisaami kara sharta siday u kala adag tahay u kala daran tahay ee munkarka ay reebayaan maxaa ka dhalan kara dad miisaami karay ahaayeen qofku haddii uunan miisaami karinna waa dhibaato waxaana ka daran de qofku marka masaa-ishan oo kale marka la sheego ama laga hadlo qofku inuu yacni meel kale uu u raro sida dadka daalimiinta in la difaacayo kale in laga dhigo taasna been abuurad waayo daalim adoon difaacin ayaad yacnii aimadu a'immadii salafka ay saxaabada ugu horreeyeen daalimna ma difaaci jirin xaqii ilaahay farayna waa guda jireen a'imatulislaam iyo fuqahaau lmuslimiinna sidaasay ahaayeen marka cid marka daalim difaacaysaa yani male ciddii difaacaysa unbaa la dhihi karaa daalim ha difaacin ayb haddii ay arrintuusa sida kale ay tahay hadda qofka waxaa weeyaan intuu qof wax yacni dadaalayo ama wax sheegaayo oo caqiidadii inuu kala saaro isku dayayo intuu eeday lahay waxaa ka fiican waxa uu sheegayo hadday dhab ka tahay inuu isaga sameeyo ayb wa ulaa-ika kuwa walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegey waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-ahum oo u yimid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay u yimaadeen ka gadaale wa ulaa-ika kuwaada lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan baa kuwa usugnaaday halkana marka tafaruqii baa layska reebay cadaab inuu ka dhalanayana waa la tilmaamo alla wuxuu leeyay walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegay waa yahuuddii iyo nasaaradii waxaa kaloo lagu fasiray mubtadicada abu umaama aayaddan wuxuu ku fasiri jiray alxaruuriyatu bishaam hum lxaruuriyatu bishaam xaruuriyadii shaam joogtay ayuu aayaddan ku macneeyey sababkana waxay tahay sunnada iyo jamaacadu waa iswataan bidcada iyo furqadana waa iswataan ayb albidcatu maqruunatun bidcada waxaa lala xiriiriyey bilfurqa kama ana sunnata maqruunatun biljamaaca waاkhtalafuu iskhilaafeen min bacdi maa kolkii kadib jaa-ahum uu u yimid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa ay u imaadeen wa ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan yowma maalin ayaa cadaab ay leeyihiin tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wajiyaalo wa taswaddu ay madoobaanayso wujuuhun wajiyaalona ay madoobaanayaan faama aladiina kuwii iswadad ay madoobaatay wujuuhuhum wajiyaalkoodu ay madoobaatay yuqa fa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa kuwaa lagu oranayaa akafartum miyaad kufriseen ood gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen darteed takfuruuna inaad gaaloobaysaan wa ama aladiina kuwii ibyadat ay caddaatay wujuuhuhum wajiyaalkooda fa fii raxmati illaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeda ayaa hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiihaa raxmaddaa alle dhexdooda ku dhexdeeda kuwii ku waaraya tilka taadaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa waaye natluu waan akrinaynaa haa aayaadkaas ayaan akrinaynaa caleyka korkaagaan ku akrinaynaa bilxaqi multabisatan xaal ay ku dheehan tahay bilxaqi xaq wama allaahu alla ma ahanin yuriidu inuu doonayo dulman dulmi lilcaalamiina wama allaahu alla ma ahanin yuriidu inuu rabo yani ku rababa ma ahan ilaahay dulman wax dulmi ah lilcaalamiina ou dulmiyo wax dulmi habay yaraatee caalamiinta ou dulmiyo ilaahay ma rabo waa la nakireeye cumuumkaa laga rabaa mid yar iyo mid weynba meeshaa marka waa lagu anfiyey marka yowma tabyadu wujuuhun waxaa lagu tacalujinayaa wa ulaa-ika lahum cadaabun cadiimun wixii lagu tacalujiyey cadaab weynin badan baa usugnaaday yowma maalin buu usugnaaday baad dhehaysaa tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wajiyaalo wa taswadu ay madoobaanayso wujuuhun wajiyaalo ibnu cabaas waxaa laga hayaa uu yidhi tabyadu wujuuhu ahli sunnati waaljamaaca wataswadu wujuuhu ahli اlbidcati wاlfurqa waxaa caddaanayso ahlu sunnaha wajiyaalkooda dadka sunnada nebiga tixgeliyo barto ku dhaqmo dadka ugu yeero iyada ku kulansanaado kuwaa wajiyaalkooda way caddaanaya waa caddaanayaan kuwa kalena wajiyaalkoodu waa madoobaanayaan ayb intuu aayaddan marka akriyay baa saa uu yihi tabyadu wujuuhu ahli sunnati wataswadu wujuuhu ahli اlbidca waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa yahuudi iyo nasaaradii ahlu qiblahana wejiyaalkoodu waa caddaanayaan ayb marka wejigan caddaantiisa maxaa laga wadaa waa iftiimayaa waay waa bishaaraysanayaa farxad ayaa ka muuqanayso ayb camalkoodii oo laga hawaabinayo iyo markay aragto waa dhaldhalaalayaan wejiyaalka ee wejiyaalka waa madoobaanayaan laleeyahayna waa murug waa murugoonayaan qofku markuu murugsan yahay war maxaa kugu dhacay wejigaaga ayaantan yani waa madoobaaday maxaa kugu dhacay baa qofkii laleeyahy murug miyaa ku gashay maxaa ku maxaa ku helay jiro miyaa kugu dhacday qofka kale markaa yacnii caafimaadka qabee nicmaysanee faraxsanna waa dhaldhalaalayaan ahlu macaanigu sidaasay yidhaahdeen marka goormay arrintaanu dhacaysaa qubuuraha markay ka soo baxayaan waa la yidhi fii carasaati alqiyaama qiyaamo bankeedana waa la yidhi waaa waxaa kaloo la yidhi marka nebigu xowdkiisa uu joogo oo dadka ayagoo ooman darka nebiga ay soo aadaan ayaa ahlu bidcadiina laga gees garaacayaa sida xadiidkii bukhaari uu tilmaamayey dadka ahlu sunnahana marka nebigu uu ka waraabinayaa darkiisa marka calaamadou ku garanayaa kuwan calaamaduna waa iswidaadu wujuuhihim markaas marka xawdka loo soo aroorayana waa lagu tilmaamay waqtigaa inay tahay fa ama aladiina kuwii iswaddat wujuuhuhum wajiyaalkoodu ay madoobaatay marka tii danbaa marka lasoo hormariyey tabyadu yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuhun faama aladiina swadad tafsiilka tii danbaa lasoo hormarsaday ayb arrintaa marka dee waxaa loo soo hormarinayaa in aad yacni dadkan asbaabtii keenaysay si si looga eriyo ayaa marka middan loo soo hormariyey ayb lafi iyo nashri baa ku jira marka meeshaas weliba marka kan isagu muratab ma aha muratab markay siday u kala horeeyaan loo kala sheego muratab waaye mushawash waaye midkan ayb fa ama aladiina kuwii iswadad ay madoobaatay wujuuhuhum wajiyaalkooda fa yuqaalu lahum kuwa waxaa loo dhahayaa amaada ilaa jawaabay rabtaa ma ogtahay marka fa yuqaalu lahum jawaabta maadaama aynan majzuum ahayn fa-dii in la geliyo fa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa akafartum miyaad kufriseen oo diintii ka ridowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii ka gadaale faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina takfuruuna aada ahaydeen wa ama aladiina kuwii ibyadad ay caddaatay wujuuhuhum wajiyaalkooda fa fii raxmati illaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeda yaa hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waa fiihaa dhexdeeda marka adduunyada marka waa inta la joogo waa inaan xoogaa lacaga iyo xoogaa mansaba inaan la siisanin waaye diinta oo maanta yacnii diintii wax wax u dhibaayo oo diinka bax keenaayo qofka inuu mansabaan ilaashanaa xoogaa waxbaa la igu siinayaa bajad ayaa iiga xiran arrintaas haddii aanan samaynin dhaqaalahaas ma la helaayo dhaqaalaha xir dhaqaalaha waa xirnaanayaa arrintan markii laakiin la sameeyo dhaqaalihii waa lasoo furaayo uu leeyahay war dhaqaalaha noocaas oo kale ah inaad ku gadato aakhiradaada waa khatar waa middaan ilaahay uu leeyahay maalin sidaanaa jiraysa yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh ninka ugu adduunyada ugu nicmada badan maanta haddii madaxtinimo lagu siiyo lacag lagu siiyo yacni daaro lagu siiyo adduunyo lagu siiyo adduunyada lagugu nicmeeyo laakiin qiyaamaha ahlu naar aada noqoto maxaa ka dambeynaya xadiidkii muslim ku jiray yu'taa biancami ahli اdunyaa min ahli الnaar fayusbqu fi الnaari sabغa fayuqaalu hal mara bika naciimu qatu qaala laa wallahi yaa rabbi kii adduunyada ugu nicmada badnaa ee ahlu naarka ahaa ayaa naarta hal mar la tiimbinayaa waa hal mar baa la gelinaa waa laga soo bixinaa markaasaa laleeyahay nicmo maku soo martay niihow markaasuu dhaaranaya allaan ku dhaartee nicmo ima soo marin buu dhahayaa weligay wayu'taa biab'asi ahli dunyaa min ahli ljanna kii ugu baaska badnaa oon faqri iyo jiro iyo dhib aan ka bixin baa ahlu janno ah baa la keenayaa isagana fa yusbaqu fi ljannati sabqa jannada dhexdeeda hal mar la tiimbinayaa markaasaa laleeyahay hal mara bika bu'sun qatu baas iyo dhibaato maku soo martay qaala laa yaa rabbi maya buu dhahaya maxaa ilowsiiyey halka mare la geliyey kanna maxaa ilowsiiyey nicmadii uu kusoo barwaaqaystay hal mar la geliyey yani aakhiro waaba weyn tahay iska daa adduunyada dhexdeeda ninkii intaas oo sano maalan hadduu boqor soo ahaa oo madax soo ahaa maalinta ama ilbiriqsiga madaxtinimadiisu ay dhammaato ee yacni lagu dhegan yahay la haysto ee intaasoo dacwo ay ku furan tahay ama xabsiga marka la dhiga xabsiga wixii soo maray maxay la noqonayaan waxay la noqonayaan male waa kaas aan dadka qaarkood aan adkeysa karinba intaasay kursi iyo carshi soo kor taagnaayeen carshulmulki iyo amar iyo amar ku-taaglayn ku jireen waxaa laga yaabaa dhowr bilood ama yacni sanad ama laba sano ama dhowr sano inuu xirnaado inuunan u adkeysa karin oo iska cabaadayo waa adduunye ciqaab adduunye waa bis ou ka bixi karo kan aakhira maxaad umalaynaysaan marka marka il aakhiraa weyn aakhirada iyo adduunyada aakhiradaa weyn walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilaa bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayru wa abqa aakhiradaa khayr badan iyadaa baaqi ahaansho badan qofka aakhiradiisa marka adduun yar inuu siisto maaha oo nebigu uu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciin wa aqaluhum yajuusu dalik ummaddayda cumrigeedu waa lixdan iyo toddobaatan inta ka dhexayso waxaa yar inta gudbayso dhaafayso meeshaa marka mar haddii lixdan la gaaro muctarakulmanaaya waayo meesha geeridu ay ku dagaalamaysa waay oo ay dadka iyadaa legdayso geeridaa ku adkaanayso meelahaas waxaa hadda adduunyada raadinaya marka la fiiriyana lixdan kuwii dhaafaa u badan qof hadda marka ama lixdankii ku dhow madaxa geliyey ama lixdankii sii dhaafaayo yacni bajadaa iga xiran iyo waxbaa iga xayiran iyo inuu dhibaato aakhiro iyo dhibaato adduunye faraha uu kula galo waa khatar ayb tilka taadaas aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa waaye natluu waan akrinaynaa ha aayaadkaas ama tilka taadaas aayaatullaahi aayaadkii alla waaye natluu xaal aan akrinayna haa aayaadkii alla waaye xaalo aan akrinayno ama inaad tidhaahdid tilka taadaasi aayaatullaahi aayaadka alleh natluu waan akrinaynaa haa aayaadkaas caleyka korkaagaan ku akrinaynaa bilxaqi xaalay xaq ku dheehan tahay wama llaahu alla ma ahaanin yuriidu inuu doonayo ku rabo ma ahaanin alle dulman dulmi mid doonaya alla ma aha yani dulmi ou dulmiyo lilcaalamiina caalamiinta ou dulmiyo mid doonaya alla ma aha haba yaraadee walilaahi alla unbuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday kulli allah iska leh wailallaahi alle intii kaa unbaa turjacu loo celinaya alumuuru arrimaha kuwaas idinka idin dibindaabiyeynayo iyo idinkaba umuurihiina allay u wada noqonayaan walilaahi alla unbuu usugnaaday maa ay ladii kii fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday iyo wamaa waladii kii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday dhul iyo cir allah iskale waxa ku jiro wailallaahi alle intii kaa unbaa turjacu loo celinaya alumuuru arrimaha kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billah kuntum waxaad tihiin khayra ummatin marka waa iska maadi laakiin mudaaric xaal unbaa laga laqbayna ayb kuntum waxaad ahaateen ama kuntum waxaad tihiin khayra ummatin ummad midda ugu khayr badan taas oo ummaddaa oo ukhrijad la bixiyey linnaasi dadka loo soo bixiyey taas oo ukhrijad la soo bixiyey linnaasi dadkii loo soo bixiyey ta'muruuna waad faraysaan bilmacruufi macruufkaad faraysaan watanhowna waxaad reebaysaan cani ilmunkari munkarkii xaggiisaad reebaysaan wa tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi allaad rumaynaysaan walow haddii aamana uu rumayn lahaa ahlulkitaabi ahlu kitaabka la kaana wuxuu ahaan lahaa iimaanuhum rumayntooda khayran mid khayr badan lahum iyaga u khayr badan buu ahaan lahaa minhum ahlu kitaabkii almu'minuuna ka mid a ka cabdillaahi bni salaam cabdillahi bni salaam oo kale waayo nebigii buu rumeeyey nebiyullaahi moxamed sal ll ly slam wa akharuhum badankoodna alfaasiquuna waa kuwa daacadii rabbi ka baxay oo gaalo ah aayaddan marka waxaa lagu tilmaamay ummatu moxamed inay tahay khayru lumam ummadaha jiro tan ugu khayrka badan ayb nebigeedana sida uu u yahay khayru rusul rususha kan ugu khayr badan uguna fadli badan ayaa ummadduna ay sidaas tahay rasuulka sal ll ly slam wuxuu yihi naxnu laakhiruuna asaabiquun beyda anahum uutuu lkitaaba min qablina wuxuu yidhi annagu waxaan nahay kuwa ugu dambeeya ummadaha xagga waqtiga kuwa ugu horeeyaan nahay xagga fadliga iyo xisaabta annagaa jannada hor ka horgelayna ummadaha kale xisaabta innagaa uga horeynayno ee ummatu moxamed maca aan ka dambeynay annaga xagga zamanka iyo waqtiga waa fadligii ilaahay subxaanahu watacaala xadiid kale nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi innaga iyo ummadihii kale waxaan isku nahay nin shaqaalo kiraystay oo ku kiraystay qiraad waxa uuna yidhi waxaad ii shaqaynaysaan ilaa iyo gelinka yacni ilaa duhurkii oo ay marka ilaa duhurkii intay markaa ay yiraahday ay markaa iyagu iska ay yidhaahdeen intay shaqadii cabbaar markay wadeen ujradaadiina ma rabno shaqadaadiina waa ka tagna yidhi haddana kuwo kale shaqadii uu ku kireystay qiraad qiraadkii ilaa iyo markaa casarkii ayay wadeen markay casarkii gaarsiiyeen bay yidhaahdeen ma rabna qiraadkaagii shaqadiina waa ka tagnay innagii baa nimid marka ummatu moxamed bacda alcasri bay shaqeeyeen ilaa qoraxda ay ka dhacdo qiraad qiraad ama laba qiraad bay qaateen markii ay arrintaa ka hadleena ilaahay wuxuu yidhi dalika fadlu llaahi yani waa fadli alle arrintaas uutiihi man ashaa qofkaan doonaan siinayaa fadligaas yacni waqti yaray shaqeeyeen ujro badanay qaateen kuwii horena ujradii maynan dhammaystiranin ayaga marka macnahaas marka yani wuxuu tusayaa marka axaadiid fara badan oo ibnu kathiirna uu ku qoray tafsiirkiisa oo ummaddan inay ummadaha u kheyr badan tahay iyo axaadiis tilmaamayo oo aayaddan u markhaati kacayo halkaa tafsiirkiisa ku sheegay meeshaasa marka loo raajacay ayaa ayaa loogu laabanay kuntum waxaad ahaateen ama waxaad ti yacni waxaad tihiin khayra ummatin ummad midda ugu kheyr badan taas oo ukhrijad loo soo saaray linnaasi dadka loo soo saaray ta'muruuna waxaad faraysaan bilmacruufi macruufka watanahuuna waxaad reebaysaan cani ilmunkari munkarkii baad reebaysaan wa tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billaahi allaa rumaynaysaan allana markaa yacni waad rumaynaysaan marka aayaddan saxaabada miyaa gaar looga hadlayaa guud ahaan ummaddii miyaa looga hadlayaa sharafka ummaddan inay laa shaka ay sharaf leedahay saxaabaduna ummaddan dadkii ugu horreeyay maadaama ay inay ugu sii sharaf badan yihiin khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum walidaalika waxaa laga qaatay kuntum khitaabkan wuxuu ku dhacayaa asxaabta koow ahaanba idinka waxaad ahaateen w idinka marka yaa lala hadlaya asxaabu rasuulillaahi meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ijmaaca saxaabada inuu aada xoog u leeyahay waxaa laga qaadanayaa dariiqa saxaabada ay ku taagnaayeen dariiq xaqa inuu ahaa waxaa laga qaadanayaa saxaabada inaan lacay karin waayo haddii ilaahay uu khayr ku sheegay qof al dad alla uu khayr ku sheegay in lacayaa ma banaana walidaalika baqawi halkan wuxuu keenay xadiidkii laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye low ana axadakum anfaqa midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu haddii midkiin uu bixiyo buurta uxudoo dahaba saxaabi koombo uu bixiyey nuskeed ma gaarayaan mu'miniinta oo dhanna waa lagu fasiray labada tafsiirna ma isdiidayaan kuntumna bimacnaa antum idinku waay khayra yacni waxaad tihiin idinku khayra ummatin ay antum khayru ummatin sidaasoo kale ay ka dhigan tahay macruufkii bay farayaan munkarkii bay reebayaan allay rumaynayaan waxyaabaha ay kheyrka ku mutaysteen walidaalika ummadda nebi moxamed ummadaha iyaga u anfacitaan badan dadka waayo maxay ku anfacayaan dadkii bay xaqiiqda towxiidka u sheegayaan way soo islaaminayaan jannay u horseedayaan naar inuu ku waaray ka ayuu uga badbaadayaa dacwadooda xataa xadiid baa wuxuu leeyahay idinka ummadihii baad silsilado kusoo kaxaynaysaan aada jannada soo gelinaysaan marka dad badan oo dacwadu ay qasab ugu tagtay xoog ugu tagtay oo jihaadkii iyo futuuxaadkii saxaabada iyo taa iyo taabiciintii iyo dadkeennii khayrka badnaa ay la imaadeen dadkaas sidaas ku islaamay iyagaa islaamku wax usii taray haddana intay diintii fahmeen bay sii faafiyeen markaasaad waxaad dareemaysaa imaamu lbukhaari asalkiisu waa bukhaara waa asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi qofkii ali axadkii alifay awowgiis majuusiyu ahaa moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn lmugiira la yidhaaha mugiirahaas marka majuusi u ahaan jiray waa lasoo islaamiyey jucfiyiinta ayaa soo islaamiyeen walidalika imaam albukhaari waxaa loo nisbeeyaa qoladaas xagga walah walaa-ulislaam xaggiisa haddii marka aynan dadkaa futuuxaadkii meeshaa gaaray ee dagaalka iyo dacwadii meesha gaartay haddaysan ahayn yacni waxyaabahan iyo dhaxalkan iyo ma la heli lahaa marka ilaahay yacni dadkii hore dhiigoodii ayaa diinka alla ku ilaaliyey annagana uu nagu soo gaaray dadkii hore dadaalkoodii ay dacwadii u galeen oy diintii faafinteedii ay khataro badan ay u galeen ayaa khayrka uu nagu soo gaaray taa marka ummaddan khayr khayriyadeeday ka midtoo dadkay anfacaan ummad aan markaa waxba ahaynay wax ka dhi ayaga sababkood wax ku noqonayaan marka haddii lagugu sheekeeyo muslimiintu caalamka zaa'id ay ku yihiin maxay kusoo kordhiyeen maxay qabtaan xaggay ka baxeen ayaa lagu leeyay war caalamkan inaad horta no yacni nolol sax a noolaato rabbigii ku abuuray garato oo aada aakhiro cadaab lagu waara ka badbaada muhiimad ka weyn maba jirtaba dadku marka adiga hortaa waa noolaa jireen yani dadkan galbeedka hortood waa noolaa jireen dadka adduunyadan hortoodna waa lagu noolaay hadda hadday ayagu baaba-aan gadaashoodna waa lagu noolaana marka noloshu wax macnaa mar walba nolol waa jiraysaa ilaahayna waa ku camirayaa dhulka dad dadka oo dhulka ku camirana sida ay u noolaa lahaayeen ayaga qolo walbaa say u nooshahay iyada unbaa fahmaysa iyo sida ay nolosha noloshoodu ay ku helayaan laakiin dadkii in xaqiiqada loo abuuray iyo yacni inay cadaab abadi ah ka badbaadaan muhiimad aada u weyn middan kale adduunyaduna dadku dadku dadku waa ka dhexaysaa oo iyaga laftooda waxay isticmaalaan maskaxyo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan dad muslimiin ay isticmaalaan waxna ku noqdaan marka waxba qofka muslimka ayaan lagu liidin khayr fara badan uu leeyahay ilaahay sidaabuu sidan buu dhahayaan weliba rasuulku wuxuu yidhi mathalu ummatii ummadeyda tusaalaheeda mathalu lmatari roob oo kale waay laa yudraa awaluhu khayrun am aakhiruhu lama ogaanayo kan hore miyaa khayr le mase kan dambe yacnii roobku sida dhibicdiisa hore iyo midda dambeba ay wanaag u leedaha muslimiintuna saas waay ayb halkan marka axaadiid fara badan oo macnahaasay ku wariyeen walow aamana hadduu rumayn lahaa ahlulkitaabi ahlu kitaab lakaana wuxuu ahaan lahaa iimaanuhum iimaankooda khayran mid khayr badan lahum iyaga u khayr badan minhum iyagii almu'minuuna mu'miniin ayaa ka mida wa akharuhum badankoodna alfaasiquuna kuwo daacadii rabbi ka tegay oo gaaloobay lan yaduruukum ilaa adaa lan yaduruukum idin dhibi maayaan ahlu kitaabkii ilaa adan dhib ayay un idin dhibayaan aada ku dhibtoonaysaan un maaha marka lan yaduruukum ilaa adan macnaheedu waxay tahay adan ay tata'adawna bihi laa dararan yakunu fiihi halabatan yakunu fiihi halabat wasti'saal inay idin salgooyaan oo ay diintiina baabi'iyaan darar sidaas ah ma idinku samaynayaan wax yaroo aada markaa ku dhibaatootaan ayay idinku qabanayaan marka macnuhu wuxuu yahay lan yaduruukum idin dhibi maayaan dararan dhib idin dhibi maayaan ilaa adan istinahan marka muxuu noqonayaa istinaha marka mutasil ama waxaa la yidhaahdaa waa munqadico lan yaduruukum idin dhibi maayaan ilaa adan laakin yu-duunakum way idin dhibayaan adan dhibay idin dhibayaan laakiin marka dararka iyo adaha laba kale ah marka dararku waa salgooyn dhib idin salgooya ma idinku samaynayo adanna waa dhib yaroo afkay idinka dhibayaan ficilkay idinka dhibayaan laakiin guul idinka yeelan maayaan lan yaduruukum idin dhibi maayaan dararan dhib idin dhibi maayaan ilaa adan laakin yu-duunakum way idin dhibayaan adan dhibay idin dhibayaan wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan yuwalluukum waa idiin jeedinayaan aladbaara dabaday idiin jeedinayaan uma markaa dabadeed laa tunsa laa yunsaruuna loo gargaari maayo haddaad marka iska hor timaadaanna waa idinka cararayaan saxaabadii marka waana sidaana de alla uu tilmaamaya in allaale inta wasfiga alla uu soo tilmaamayo iimaanka iyo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar in allaale inta iimaanka dhabtaa xaqiiqadaa lagu taagnaa sidaasuu xaalku ahaa haddii laakiin iimaankii xaqiiqada ahaa laga tago markaas intii xoog badan unbaa marka kii xoog badan unbaa adkaanaya laakiin marka wasfiga ama tilmaanta alla uu ku xiray guushana laga helo markaa yacni ilaahay ballanqaadkiisu ma khilaafayo mana ka baxayo duribat calayhim duribat waxaa la yeelay calayhim iyaga korkooda addillatu dulli ayaa dushooda la yeelay aynamaa meel kasta oo huqifuu laga helo yahuuddii baa gaar ahaan loo tilmaamayaayo meel allaale meeshii lagu lagu arkoo lagu helo dulli ayaa korkooda la yeelay ilaa bixablin laakiin lagu noqoye ictisa yactasimuuna waxay magangelayaan oy ku dhegayaan bixablin ballan ballanka oo minallahi ilaahay xaggiisa ka ahaadayo waa dimadii iyo waxablin ballan ballanka oo minannaasi dad xaggood ka ahaaday oo inay markaa dad yacni markaa ay wax siina ay siinayaan marka yacni gabaad wabaa-uu way noqdeen biqadabin ay la noqdeen caro carada oo minallahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waduribad waxaa la yeelay calayhim iyaga korkooda almaskanatu baa la yeelay mas yani dulli iyo masaakiinnimo dalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda ku ku dhacaya waayo biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna inay ku gaaloobayaan biaayaat illahi alla aayaadkiisa wayaqtuluuna ay dilayaan alambiyaaa ambiyada bigayri xaqin xaq la-aan dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waa bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintoodii darteed wa kownihim wa kaanuu wa kownihim ahaanshadooda yactaduuna inay xadgudbaayeen ayb duribat waxaa la yeelay calayhim iyaga dushooda waxaa lagu dul dhisay adillatu dulli suurat lbaqaraan kusoo marnay ta aayaddan oo kale aynamaa meel kastoo huqifuu laga helo ay wujiduu laga helo ilaa bixablinta marka istinuhu waa munqaic marka wuxuu noqonayaa laakin ictisaamuhum bixablin min allaahi laakiin ku dhegidooda ay ku dhegayaan xarig ballan alle ama ballan dadeed yunjiihim min adulli wuxuu ka badbaadinayaa dulliga kaasaa marka yunjiihim min alqatli waalasri dilka iyo qafaalka kaasaa ka badbaadinaya marka ilaada istitna munqatica waaye laakiin ayuu markaa ayaa la qadarayaa laakin yactasimuuna bixablin min allahi wa xablin min annaasi markaa fa waa ku badbaadayaan kaasay marka ku badbaadayaan ayb ayb fayunjowna min alqatli waalasri baa looga korinayaa oo looga badbaadinaya marka arrinkaas isagaa macno labaad istitnaa mutasil waa laga dhigi karaa markaana wuxuu noqonayaa istithnaaun mufaraq mustathnaa minhuga la qadarayana fii caamati alaxwaala lagu qadarayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa duribat calayhim dillatu ayaa la yeelay fii caamati alaxwaali xaalad kasto dhexdeeda ilaa bixablin ilaa xaala ctisaamihim ilaa xaaladda ay ku dheganaanayaan ma ahane bixablin ay ku dheganaanayaan xarig istinaa marka mutasilna waa laga dhigi karaa munqadicna marka waa laga dhigi karaa bixablin ay ku dheganaanayaan xaaladda ay ku dheganaanayaan maahane markaas baan dil iyo dhibaato iyo aynan gelaynin xariga oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday marka xariga ilaahay xaggiisa ka ahaanaya waxay tahay dimadii nacam ayb oo markaa yacnii in cahdi xag alla uga yimidoo waxaa ama waxaa lagu macneeya bian yuslimuu waaba inay islaamaan hadday islaamaan de muslimiinay noqonayaan lahum maa lilmuslimiin wacalayhim maa cala lmuslimiin oo dulligii marka waa ka baa dhammaanaya waxaa kaloo laga macneeyaa bixablin min allaahi ballan alle waa dima inay ku joogaanoo jizya ay bixiyaan waxablin min annaasina ammaan in la siiyo oo dad ay ammaan geliyaan ammaankaa marka jizye ay bixiyeen waa noqon karaa waxaa kaloo noqon karaa in ammaan layska siiyo oo ayagu markaa yacni sidaa ay ku joogaan oo dad ay markaa dad tunkood inay ku joogaan de waana dhacdaayo mar walba yahuudda haddaad fiiriso mar ay iyagu si istiqlaala wax u yihiin waa yartahay mar walba marka ummad kale inay uun ummad markaa yacni ku cahdigood iyo ballankood iyo taageeradood ay ku joogaan oo ay sidaa marka uun ay ku joogaan maahane amase inay ballan ku joogaan oo iyagii muslimiin ballan ka dhexayso ay ku joogaan ballantaa ama jizye ha ahaato ama inayba iska islaamaan oo markaa de islaamnimadii hadday timaado yahuudnimo waa waa ka dhammaanaysaa qofkaase siyaalkaas un inta kale dulli ma faaruqahayo daa marka waana ka muuqataayo dee qofkii wax ka garan karo iyo ama habdhaqankooda iyo si kastoy xoolo u haystaan xataa maskano iyo cabsi iyo dulli waa ka muuqdaa dadka ummadda ilaahayna mar walba marka yacni xumaan ayay u qabaan ile iyagaa waxay yihiin dad marka dadka dhiig meerto oo dadka dhibaatadooda ku nool waa dad ka faa'iideysto ummadda kale dhibkooda markaasaad waxaad arkaysaa marka xataa ummadaha kale ama kirishtan ha ahaado ama malaaxido diinlaawayaal ha noqdaan waxaad arkaysaa iyaga oo marka nacayb un u qabo walidaalika iyaga nacaybkooda yacni waa lala dagaalamayaa waxbaa laga soo saarayaa qodobbaa laga soo saara baa yaa lale ayaad arkaysaan sababtu maxay tahay ummaddan dadkan kaleba haddii la naco iyo haddii la jeclaado lama kala jecle iyaga maxaa sababta u ah iyagu kayaan taagnaan karo ayaynan ahayn keligood taagnaa karo yaynan ahayn inay ama dad ku taagnaadaan ama ay ballan uun si ugu taagnaadaan waduribad waxaa la yeelay calayhim iyaga korkooda almaskanatu ayaa la yeelay maskana faqri ayaa la dul dhigay wax kasta oo u haysto waa un cabsi faqri unbau qabaa daalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waay biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu yakfuruuna kaanuu waxay ahayn yakfuruuna inay ku kufrinayaan biaayaati illahi ilaahi aayaadkiisa wayaqtuluuna waxay ahaayeen inay dilayeen alambiyaaa ambiyada bigayri xaqin xaq la-aan dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waay bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintoodii darteed wa kaanuu wa kownihim ahaanshada ahaanshadooda darteed yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waali wsab